siyaasi cabdinuure siyaad oo ka mid ahaan jiray hogaamiye kooxeedyadii hubaysna ah ee soo maray dalka soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda federaalka aanay waxba u haynin shacabka soomaaliyeed aadan madoobe iyo xasan sheekh ayaa isku fahmay danahooda gaarka ah iyagoona la daala dhacaya muwjado siyaasadeed oo kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka danaha gaarka ah ee xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu doonayo in isaga talada dalka uu gacanta kusii hayo waxay ku heshiiyaan in danahooda ay ku wada fulsadaan xildhibaanadaasuna aysan wax coday yeelan oo danahooda waxa waaye adigu siday siyaasadda u wataan inay u shaqayso soomaalida waxaa ku dhacay wax la yidhaahdo nasiib daro hawhawlaha xukuumaddu ay shacab ummad soomaaliyeed ugu maqan tahay ma jirto hadeerna horeyna uma jirin hadeerna ma jirto waktigii uu xasan bilaabay ololaha koowaad markuu meesha qabsaday ololaha ku bilaabay waxay ahayd inuu sidii uu usii joogi lahaa ou sii qorshayso dadka wasiirada ah oo maaragtay xasan uu magacaabay markay meelaha yimaadaan ama hoteelada waxay yidhaahdaan toban sano waa qaadanaysaa inaan joogo siyaasigan ayaa wuxuu sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay rayo tahay suuragalna aanay ahayn in xilligan la qabto isagoona tilmaamay in xitaa muqdisho ay dowladda gacanta ku wada haynin waxaan rabaa doorasho nin iyo coda waxaa weeye waa markaad meel kasta sanduuq geyn karto nin iyo cod waxaa weeye waa markaad geyn karto meesha la yidhaahdo xudur waa markaad geyn karto gobolada maamul goboleedyada caasimadahooda markaad sanduuq inta dhigto dadku isu soo dooro karaan oo dadku isku imaan karaan xaggee dowladda dhexe xukuntaa dowladda dhexe xamar adiga maanta nin iyo cod ma ka qaban kartaa kama qaban karto nin iyo cod waayo xamar macal dowladda uma dhammaystirna xaafado dowladda dhexe aan macanaha maamuladeedu ka shaqaynaya macal jiro maamulkeedu uu maaragtay ku yahay tuuga tuuga ku tegay muqdisho gudaheeda marka wax sidaas u yaala nin iyo cod marka yuu u qabanaya waa wax iska riyaa hogaanka dowladda federaalka ayaa wajahaya xaalad adag oo quus ah iyadoona ay bannaanka usoo baxayaan fishilka iyo fadeexadaha ay la daala dhacayso dowladda federaalka